ishacyaha cutubka shan iyo tobnaad kanu waa warka culus ee mo'aab ku saabsan caartii mo'aab habeen qudha baa lagu dumiyey oo la baabaashay reertii mo'aab habeen qudha baa lagu dumiyey oo la baabaashay waxaa kor loogu baxay bayd iyo diboon oo meelaha sare ku yaal in lagu ooyo reer mo'aab waxay u baroortaa nebo iyo meedeba madaxyadooda oo dhan waa la xiidhay oo garh kastana waa la jaray jidadkooda waxaa lagu guntadaa dharjooyada oo guryahooda dushooda iyo jidadkooda ayaa mid kastaaba ka baroortaa isagoo aad u ooyaya oo xeshboon iyo elecaaleeba way qayliyaan oo codkoodana waxaa laga maqlaa tan iyo yahas sidaa daraaddeed ragga hub kale ee mo'aab aad bay u qayliyaan oo cabsi bay la gariiraan qalbigaygu wuxuu u ooyaa reer mo'aab kuwoodii qaxay waxay u cararaan tan iyo socar iyo ilaa ceeglad shalishiya waayo oohin bay la fuulaan jiirta luxiid oo jidka xorarayiimna waxay kor ugu qaadaan qaylo baabeed waayo biyaha nimriim baaba bay noqon doonaan cawskiina uu engegay biiqilkiina wuu qalalay oo wax cagaarana innaba lama arko sidaa daraaddeed maalkii badnaa ee ay urursadeen iyo wixii ay kaydsadeenba waxay u qaadan doonaan durdurka geelaha safsaafkaa waayo qayladii waxay gaadhay soodima mo'aab ku wareegsan baroortoodii waxay gaadhay tan iyo eglayiim oo baroortoodiina waxay gaadhay tan iyo bi'ir eelim biyaha diimoon dhiig baa ka buuxa weliba waxaan diimoon ku keeni doonaa bilaayo kale kan mo'aab ka baxsaday iyo kuwa dalka ku hadhayba libaax baan ku diri doonaa